bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah tahriibka oo saameeyey nolosha dhalinyaro ku nool magaalada jowhar dhalinyarada magaalada jowhar oo codsaday inay ka qayb noqdaan hogaanka dalka xurumo loogu talagalay keydinta calafka xoolaha oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka mudug howlgal lagula dagaalamayo xaalifunta deegaanka oo laga bilaabay gobolka sanaag wadooyinka wadooyin interloog ah oo laga dhagax dhigay degmada daarusalaam ee gobolka banaadir xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan qodobada dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda u k oo tallaabo ka qaadaysa muqalisiinta dadka tahriibiya
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale iswax wanaagsanna kheyrtaana dhegeysanaysaa ee ku horaya sidaa tordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen tahriibka ayaa saameeyey nolosha dhalinyaro ku nool magaalada jowhar nuur maxamed cabdihi ayaa qodobkan inooga diyaariyey xilli ay kumanaan dhalinyaro ah u tahriibaan dalal shisheeya iyaga oo rajaynaya nolol ka wanaagsan tan ay ku nool yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro go-aansaday in ay dalkooda ku sugnaadaan aaminaan kana shaqeeyaan horumarkiisa inkasta oo ay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid tahay shaqo la-aan hase ahaatee waxay weli rajo ka qabaan dalkooda qaar ka mid ah dhallinyaradan ku nool jowhar oo la hadlay radio snai ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in ay aaminaan dalkooda islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarkiisa wallaahi badankooda sax waas a sheegtay dhallinyarada siiba afrika soomaaliya saan ka siinaane wadankooda horta boqolkiiba sideed iyo sagaal dhallinyarada ma aaminsano mar waliba waxay ku hamiyaan inay wadamo kale oo dad shisheeye ay gacnahooda ku dhisteen maaragta inay mar waliba ay u tahriibaan oo qarash u geliyaan nafsadooda ay risgi geliyaan marka waxaan leeyahay dhallinyarada inay waddankooda aaminaan oo madaxdooda ay caawiyaan mideeda kale wadan waliba wadan welibana dadkoodaa dhista marka wadanna waxaa dhista dhallinyaro marka inay dhallinyaradana wadankooda ku kalsoonaadaan ayna wadankooda shaqo abuur ka samaystaan kula tali lahaa wallaahi niyo taas waxaa sababayso anaka si soomaaliya unaan burbursukeeya magaciis ilaa hadda saameyntiisa nagu dambaysan fahmino marka boqolkiiba sagaashan soo kabashaana sameyneyna ayadoo saas siitaayna dhallinyaradana caalamka social media ay kala socdaan dadkaas horumarka sameeyey ma arkino ay magaciis social mediahaas ka arkaan marka way ka dhararayaan waddankooda ayakana stiil loo waaye marka waxay waddamadaas kale ay ugu cararaan marka wadankaas bilicdiisa quruxdiisa ay ugu hormaray ay ugu cararaan iyo wadankiisu si fiic u dhismay sanadkii halka sana oo magaciis jaamacadda wax ka soo qalinjabinayso ugu yaraan shan kun toddoba kun siddeed kun arday ah meesha ugu yar ka soo qalinjabinayso intoodana shaqo looma wada heli karan fahmino marka dhallinyarada waxaa waa inay istiil wadankooda kusii nagaadaana rajayna wallaahi inay horta midda koowaad waxaa waaye inay ilaahay tala saartaan oo waalidiintoodana magaciis ka duceystaan waxaa waay inta kalena eeda isfurfuraysaba maya maya maya weligii kuma fikiran kumana siicaan kuma fikrin wallaahi hadda ani ardaydii haddaan ku dhaha ardaydii ee toban toban four toban toban five ardaydii qala jibinaysaa ka mid ah ma fahmino wallaahi maantana waa nin dhallinyaro oo shaqaysto oo magaalkiisa ka xamaasha ah dhallinyaradii mar dhow iskuullada ka qalin jibsaad jas haddana waa shaqaystaa marka dhallinyaradii inay aaminaan oo waddankoodana shaqo abuur ay ka samaystaan wallaahi waxyaabaha qaar waxaa keenaya horta waddankan shaqa malaha hadii si serious laga hadlo ee qof walibad qof iskuul oo soo dhammaynayaa markuu intaasoo sano iskuul soo dhigta oo imaado xataa xataa waxbarasho xataa waa ka caystaa jaamacad iyo qofka wuxuu leeyahay tahriibka ma kaa fiican yahay waxyaabahaasaa keenaayo hadda waddanka shaqa lahaalaay waa sti- waa shaqada oo keeno qaleed may aan dadka ku fikiraya kuma jirina tahriibo laakiin dad badan oo asxaabteeda kamid ah waa jiraan inay ku fikiraan oo weliba tahriib aadaanaan qaar kamid ah xataa waxaa jiraan inay tahriib aadeen oo xataa dadkooda lacag waxna lagu diyi noqoto wallaahi horta qaar kamid ah waa la taliyay qaar kamid ahna waxuu ku leeyahay waddankaa shaqa malama iska jijiifeenaa hooy ma anjaari wax kusugeynaa islaamiin laakiin dadka boqolkiiba shan sagaal waddankan ma kalsoon inay shaqa oo leeyihiin hadalka dhallinyaradan ayaa imaanaya xilli muddooyinkan dambe ay aada u bateen dhallinyaro ku geeriyooday badaha inkastoo tahriibka uu yahay xal deg deg ah oo ay dhallinyaro badan u arkaan badbaado haddana waxaa jira dhallinyaro geesiyaal ah kuwaasi oo doortay in aysan ka cararin dalkooda waxaana ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu ka bilaaban karo gudaha dalka dhalinyarada magaalada jowhar ayaa codsaday inay qayb ka noqdaan hoggaanka dalka qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar ayaa si qoto dheer uga hadlay caqabadaha waaweyn ee hortaagan inay si buuxda uga qayb qaataan siyaasadda dalka iyo ka go-aan qaadashada heerarka kala duwan ee dowladnimada dhalinyaradani magaalada jowhar ayaa sheegay in ay dareemayaan in codkooda iyo qaybgalkooda siyaasadeed uu yahay mid aan muuqan xili ay yihiin boqolkiiba shan iyo toddobaatan qaado een, dhalinyarada go-aan qaadashada dhanka siyaasadda iyo nabadda sababtoo ah haddii aanan sare loo qaadin oo dhalinyarada ay meesha ay ku yar tahay dhibaatadeeday leedahay dhalinyarada marka in ay meesha ku badato maadaama ay tahay hoggaan walba dalka dal walba hoggaankiisa uu yahay dhalinyaro dal walba sida aan wada ognahay wuxuu ku tiirsan yahay dhalinyaradiisa marka waxaan rabnaa inaan noqono dhalinyaro ku tiirsan ee wa- ee dalkooda ee waddankooda ku tiirsan inaan ahaano waxaa habraacaya ama aan samaynayna iyo dhaqangelin ee in lasoo xulo oo doorashooyinka ee qayb weyn ay ka qaataan dhalinyarada ee wax walbana ee hoggaanka ee wax walbana ay la qabtaan odayaasha iyo dhalinyarada inay xiriir fiican yeestaan ee si horumar loo gaaro hawshana la wada qabto lana mideeyo haddaan nahay dhalinyaro iyo odayaal isf- ee isfaham fiicanna meeshaas uu uu ka dhasho
inay u soo kacaan waxaa keenay inay odayaashiina xaqirayaan odayaasha horta waybana xaqirayaane seen u xodxodanna annaga En teeniba ma rabaan waayo ninka odaygaa markaa adiga meesha soo gasho en booskiisiiba waa xayirtay xodxodan karna markaan leenahay en waabana xaqiraya waxaan usoo istaagna waxay tahay dhallinyaradii oo go-aanada meelaha lagu gaarayo aynan ku badneen marmarka qaar waxaa arkaysaa nin dhallinyaraha ku jiro lagu leeyahay hal iyo labaa ku jiro mararka qaarna maba ku jiraan waxay tahay waxaan usoo kacnay aan u taaganahay waxay tahay inaan dhalinyarada meelaha go-aanada lagu gaarayo ay ka qayb noqdaan odayaasha waxaan ku dhaliilayna waxay tahay inayba naxaqirayaano ee annagaba raa- reedhi noonan heshano odayaasha inaan u tagno oon la tashano ka dhaadhicinno shalay haddaanu hurudnay maanta waan soo jeednaa shal hurdaa nagula fiirinaayo way hurdayaan dhalinyarada sooma jeedaan la dhaha maanta waa soo jeednaa qoondadeenna waa rabnaa qoond waxaana la dhahaa dhallinyaradoodaysaba lama arko haweenka way doodeen qoondadooda way heleen annaga maanta laga bilaabo saacaas waxaan diyaar u nahay inaan dhallinyaradii go'aanada meelaha lagu gaaraya siyaasadii waxaan u dooran waxay tahay inay qayb ka noqdaan hal hadduu ku jiro laba hadduu ku jiro shan hadday yihiin waan ku qanacsanahay ani faa'iise ka ahaan ma ma- ma ahan waxaan usoo istaagay inaan aniga qaras aan ka helo inaan aniga meesha ka meed noqdo ma rabo waxaan rabaa dhalinta ku nool gobolka shabeellada gaar ahaan jowhar inay ka qayb galaan meelaha go'aanada lagu gaarayo si ay ururada haweenka ay sodonka ku heleen anagana xaqaan leenahay boqolkiiba todobaatan iyo shan waana la dhahaa magac waa nagu yaalaa maamaayada waxay naga waxaa tidhi magaca waa ugu dhaca laakiin wixii la iga sheegay ma arag annaga magac waa nagu yaalaa boqolkiiba todobaatan iyo shan aad leedihiin ma ma aaminsan waxaan diyaar u nahay inaan waxaan leenahay aan soo bandhigi karno xarumo loogu talagalay keedinta calafka xoolaha oo laga hirgeliyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka mudug nuur maxamed cabdiye ayaa mar kale noo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug mudane cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole ayaa xarigga ka jaray xarumaha kaydka calafka xoolaha ee degmooyinka gaalkacyo bandiiradle iyo deegaanka xaarxaar oo hoos taga magaalada gaalkacyo xarig jarka ayaa waxaa wasiirka ku helinayay agaasimayaal ka tirsan wasaaradda maamulka gobolka mudug mas-uuliyiin ka tirsan degmada gaalkacyo iyo madax ka socotay hay-adda vaw mudane ankar saciid oo ka socday hay-adda vaw ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeedka mashruucan
mashruucan wuxuu ahaa mashruuc ee ka dhashay ee dhibaatooyinkii abaaraha saala socotaan abaaruhu waddankan aad bay ugu soo noqnoqdaan ee markuu abaaruhu dhacaana inta badan xooluhu aad bayna ka waxyeeloobaan xooluhuna waa xoolihii nolosheena ku tirsanayd marka si taa looga baxo ayaa annaga iyo wasaaradda iyo dadkii dowladda iskaashanaya waxaan ku talagalnay inaanu wax bilowno laba ujeeddo wey marka ayay ahayd ee ujeeddada loo sameeyey mashruucan mashruuc waxaa la yidhahda adkaysiga abaaraha iyo kasoo kabashada ee inta badan wuxuu ka shaqeynaya wax la xiriira xoola xoola dhaqato beeralayda ee waxaana ugu muhiimsanaa mar dadka in la tuso waxaan baahidan hal mar ma dabooli karin runtii saa la socotaan
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamed shire ayaa dhankiisa u mahad celiyey hay-adda vaw dadaalkooda ku aadan hergelinta xarumahan ee deegaanada galmudug in lagu shaqeeyo xarumaha oo ay ku shaqeeyaan communitiga loogu talagalay oo loo dhisay qof looma dhisin shakhsiyan looma dhisin waxaa loo dhisay dadka shacabkaah ee ku dhaqan deegaanka degmada gaalkacyo wasaaradduna gacantay ku haynaysaa xaruntay gacanta ku haynaysaa laakiin dadka ku nacfinaya maamulka dadka maamulaya waa degmada waxayna u maamulaysaa maxay ahayd dadka shacabkaah oo ku dhaqan deegaanka degmada waxaan leeyahay qalabkaas oo matooradiisa iyo nidaamkiisa makiinadiisa wata in la ilaaliyo oo loo ilaaliyo sida shaksi wuxuu leeyahay kale si ka duwan in loo ilaaliya la rabaa markee dadweynaha iska leh ugu dambeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug mudane cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole ayaa bulshooyinka degmooyinka ee xoolo dhaqatada ah u sheegay in ay faa'iido weyn ay u leeyihiin xarumahani loona dhammaystiray mashiinadii lagu shiidi lahaa calafka xoolaha si bulshada xoolo dhaqatada ah loo taageero wuxuuna kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan xarumahan cusub oo ay hirgelisay wasaaradda
in bulshada inta meel loo dhiso iskaashato la sameeyo makiinadihii la dhigo la yidhaha dadku waxaan ognaha dadki beeray u kaceen waxaan ognaha calafaa laga soo saaraa wixii kalaa laga soo saaraa waxaas waxay u baahan yihin meel lagu shiido waxay u baahan yihin meel lagu kaydsado horta baqaarkan reer gaalka ayaa iska leh iyo midka xaarxaar ku yaallaba reer gaalka ayaa iska leh shaqsi iska lihi ma jiro ummaddaana iska leh waxaa mas-uul ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha gacankuhaynta maamulkiisa iyo qaabka loogu shaqayhayo degmada ayaga ayaa waxaa laga rabaa bulshada inay u maamulaan oo u maareeyaan qof kasta oo reer gaalkacyahi inuu wax dhigto inuu makiinadaas wax ku shiito xaqu leeyahy oo musuqmaasuq oo lagu sameeyana waan joognaa noo soo sheega dowladda aa iskale alaabtaan adinka reer gaalkacyaa taasaa idin saara waxaa kaloo laydinka rabaa inaa ilaashatiin haddaa aragti qof wax ka ba'aya ku dhega waa hantidiinni sida gurigaaga aa gu dhegto adaa iska leh ku dheg qof walba inuu ilaashadaa rabaa meeshaan oo ilaashatiin haddii meeshaan ay shaqay weydo oo meeshaan kaydku shaqay weydo suuqa xoolo loo shaqay maayo midda beri aan dhisayna la shaqay maayo ta ka dambaydana shaqay maayo guri gorofoo la dhisana waa hore la iska daaya waxaa la rabaa ku shaqaysta alaabtiina dhigta masagadiina iyo galleyda xoolaha la siiya ku degsada calabka la shiida ku degsada wixiina ku degsada deegaanka guri aad leedihiin waa
howlgal lagula dagaalamayo xaalufinta deegaanka ayaa laga bilaabay gobolka sanaag wasaaradda isbeddelka cimilada ee gobolka sanaag ayaa bilaawday olole ballaaran oo ka dhanaa dhuxuleysiga sharci darada ah taasi oo loo arko mid weyn oo waxyeeleysay deegaanka gobolka iyo cimilada guud ahaan dalka wasaaradda waxay sheegtay in dhuxuleysigu yahay sababta ugu weyn ee dabargo-a dhirta nabad guurka dhulka ah iyo isbeddelka daran ee cimilada wasaaradda ayaa waxa ay ugu baaqday shacabka gobolka sanaag gaar ahaan dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka inay kaalin firfircoon ka qaataan joojinta dhuxuleysiga iyagoo ilaalinta deegaanka iyo mustaqbalka jiilasha soo socda iskudubaha wasaaradda isbeddelka cimilada ee gobolka sanaag isagooo sheegay in xaalufinta dhirtu ay ka mid tahay nabaad guurka loo geysto deegaanka cid walba oo lagu arkaa iyadoo xaalufinaysa dhirkana lala mari doono sharciga
eeka wasaaradda haddaan nahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka sanaag waxaweeye sidaaynu ka warqabno waxaweeye xaaluf ba-amn oo ka jira deegaanada in lagu hayo waxaweeye deegaanadeenii iyo dhulkii bilicda lahaa iyo dhulkii waxaweeye gobolka oo dhan iyadoo dhuxul tahdiib ah iyo xaabo iyo waxaweeye wixii lamida laga shidayo howlgallo qorshaysan oo sahankeeduna waxaweeye ka wasaarad ahaan hore noogu qorshaysna ayaanu ku baxnay deegaano waxaweeye degmada hoostaga waxaanuna shalay toole kusoo marnay ilaa afar waxaweeye tuulo ama afar waxaweeye magaalo yaryar ilaahay mahadii waxaweeye goobihii dhuxusha lagu shidayey kuwii lagu keydinayey kuwo markaa la rabay in laga raro intaba waxaweeye gacantaanu kusoo dhignay eedaysanayaashii dhuxushaa shidayey ama hugaga waxaweeye dhuxusha ku shidayey ama dhirteenii quruxda badnayd ee waxaweeye la harsanayay manaafacaadka deegaanka iyo bulshadaba u lahaa gubayey raadkoodii baanu ku jirnaa way baxsadeen qayb ka midii qaybna waxaanu ugu tagnay hugag cidlaah oo iska baxaya waxaweeye beero iyo dad guryahood bayna ka baxayeen waxaweye nin walbaa gurigiisa hadduu isagu mas-uul ka noqon waayo oo lahaanshiyaha iyo waxaweeye uu sheeganaya ee leeyahay anaa le dhibteeda anan qaadi waayo cid kaga tegaysaa ma jirto tallaabo sharciga waafaqsan baana laga qaadi doonaa ka wasaarad ahaana markii koowaad iyo markii labaad oon waxaweeye howlgal u baxnay noqon mayse waxay noqonaysaa joogtayn maalinla ah mid wiigla ah iyo mid maalin kasta soconaysa deegaan kasta oo dhuxu laga shidayo ama ha la tahriibiyaa meel kale ha loo wado deegaanka wax lagu yeelayana waxaweeye si maalinlaa baan uga shaqogelaynaa talabaad waxaweeye gaadiid badan oo waxaweeye inoo soo gudba oo dhuxul tahriiba naga qaadaa jira waxaweye dad muwaadiniina iyo kuwaan hayniba iyagoo ay leeyihiin waxaanu fariintaanu halkan uga dirayna ay tahay waxaweeye falka aad gacanta kula jirtaan waa mid xaaraana mid laydinkaga tegayo haddii shalay aad ku hesheen waxaweeye inaa laydinkaga tago maanta mid laydinkaga tegayo maaha tallaabo sharciga waafaqsan baa laydinka qaadayaa idinka iyo gaadiidkiinaba dadka muwaadiniinta ah ee waxaan ka ganacsanaya ama dhuxusha ha iibiyeen ama ha rareen ama ha dilaaleenna waxaanu leenahay waxaweeye iyaguna sharcigay mutaysan doonaan laamaha ammaanka ee ku shuqul kalebaa waxaweeye la horgeyn doonaa tallaabo sharciga waafaqsan baana laga qaadi doonaa iyagana maxkamadaanu horgeyn doonaa waxaweeye si ay waajibaadkooda uga gutaan cid kasta oo falalka noocaasiya waxaweeye gacanta kula jirtana waxaweye fariintan halkan u diraya waxaweeye waa fariin kama dambaysa waxaweeye ciddii dambe ee lagu arko iyagoo deegaanka gubaya waxyeelaya waxaweeye waxaan wanaagsanayn oo deegaanka dhibaato u ah ama xaaluf u ah ama barakicin deegaan ah waxaweeye tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa guud ahaan gobolka oo dhan shaqaalaha iyo wasaaradda iyo ciidamada booliskuna heegan bay ugu jiraan ilaahay idamkiina waxaanu jecelnahay ina waxaweeye howlgalladaasi aanu ku guulaysano ilaahayna noo soo fududay badankoodiina waa gallay inta noo harsana waxaan leenahay waanu geli doonaa tallaabo sharciga waafaqsanna waa laga qaadi doonaa waxaweeye sidaynu ka warqabno maalmihii ama wiigagayna soo dhaafay gaadiid waaweyn oo xamuula oo dhuxusha ka shaqaysta oo tahriibiya oo puntland u tahriibiyaa soo galay gobolka iyo deegaanadiisa ilaahay fadligii waxaweeye waanu soo qabanaa anagoo ciidamada booliska kaashanayna kuwii kalena waanu ku raad joognaa kuwo u diyaarsanaa oo markaa rabay inay dhuxul u qaadaan oo marmarana waxaweeye way naga baxsadeen laakiin dhuxushay rabeen inay qaadaan baanu helay dadkii waxaweeye shidayana way baxsadeen marka waxaweye dadkaas waxaweeye puntland ka yimaada iyo gaadiidka halkaa kala soo tallaaba waxaan leenahay waxaweeye gaadiidka waa laydinkala wareegaya haddii ayadaan joojin waxaweeye falalkan guracan ee deegaanka waxaweeye dhuxulahan tahriibtaha adag oga shaqaysanaysaan wax laydinkaga tegayay wax laydinku ixtiraamaya midna maaha xaalufinta deegaanku waa musiibo waxaweeye deegaanka iyo waxaweeye dalkaba waa ku musiibo marka waxaweeye gaadiidka waanu soo qabqabanay waxaweeye way xeraysan yihiin dadkii lagu soo qabqabtay kuwii hantida lahaa intiiba way xeraysan yihiin laamaha sharcigaana la horgeyn doonaa tallaabo sharciga waafaqsanna waa laga qaadi doonaa kuwa soo socdana waxaan leenahay ha ku hongoobina waxaweeye hodhowto ma doonayno in waxaweeye la yidhaahdo hebel hebel buu ahaa iyo ina hebel buu ahaa iyo lama ogeyn iyo lama garanaynin iyo dhuxul baan sharci ku iibsaday iyo noocaas in laga hadlo waa wax dhici kara laakiin waxaweeye marka horeba waxaanad ka shaqaynaysaa oo wax xaaraan oo aan cid banaysaba aanay jirin ka wasaaradahaana waxaweeye xaggeega mamnuuc bay ka tahay gaadiidkiinana ha soo biimaynina inamada idii wadana ha soo biimaynina waxaweye nafihiinana ha biimaynina sharciga laydin horkeeni doonaa wax laydinkaga tegayo laydinku ixtiraamayana maaha wadooyin interloog ah ayaa laga dhagax dhigay degmada daarusalaam ee gobolka banaadir cabdicasiis xasan ayaa noo faahfaahinaya gudoomiyaha degmada daarusalaam ee gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan ayaa dhagax dhigay wadooyin interloog ah oo dhowaan laga hirgeli doono degmadaasi gudoomiyaha ayaana ka warbixiyey ujeedka dhagaxdhiga wuxuuna sheegay in ay bilaabatay xanqaadista dib u dhiska degmada daarusalaam waxaan dhigaynaa sidii hore u sheegaan odayaasha deegaanka iyo iyo kambanigaba interlog oo maraayo xaafadaha jidadka maraayo taasoo cabasho badan dadka ay ku qabeen waa afar wado oo afar jid waaye afartan jidna waa min boqol labaatan mitir waxaan leeyahay kaberiga darmaan new darmaan ayaa dhigaayo oo runta ka shaqeeyey asoona hore meelo badan uga soo shaqeeyo hadda aysan ahayn meesha ka cusub balse hadda annaga aan fursad u helnay inay maaragtay nala shaqeeyaan ee waddooyinka dhigaan ee waddooyinkana dhigaan horena waxaan usoo sameynay mid kale oo ilaa gaaris afar boqol oo mitir oo kasoo bilaaba suuqa xoolaha kor ilaa iyo hore saa usoo aragteen dhinaca kale shacabka ku nool degmada daarusalaam ee gobolka banaadir ayaa soo dhaweeyey dhagax dhigga maamulka uu ka sameeyey degmadaasi loola sameeyo waayo waa wax bulshada anfacaayo waa wax suuqa anfacaayo waa wax deegaanka anfacaayo waxaan idiin sheegaya khayr allaha siiya inta wax noo qabatay iyo haddana noo qaban doonto ilaahay kor allaha ka dhigo waa soo dhoweynaa maamulka daarusalaam weyn waxaan u joognaa dhagaxdhigga waddooyin fara badan oo ka tirsan degmada daarusalaam waddooyinkani waxa ay soo mareen marxalado kala duwan hadda site clearance-ya laga sameeyey waddooyinka wixii maanta dhagaxdhiggoodiyaa la joogaa wixii maanta ka dambeeya ilaa isbuuca soo socdana waxaa la samayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo munaasabadda dhagaxdhigga degmada daarusalaam ee gobolka banaadir waxaa ka qayb galay agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool degmada daarusalaam waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo raadiha isnaay markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo zahra
kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya saddex malyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex malyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada haafka bariis xamse ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban doolar jirkaanka saliid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo koo doolar iyo bar caanaha nooca loo yaqaano xilwaha ayaa gascooda la kala siisanaya afar iyo toban doolar haddii aan u wacno dhanka iyo dalagyada suuqyada magaalada jawhar ayaa koombada galeyda la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka koombada digirta la kala siisanaya shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah koombada misigada ayaa la kala siisanaya labaiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya lix iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladana waa naga intaa way mahadsan tahay zahra xubinta sii nala socodsiinaysay markana xubinta cayaaraha real madrid ayaa si rasmi ah ugu wareejisay kelian bebe fanaanada lambarka tobanaad taasoo ugu xiran doono xilli ciyaareedka soo socda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka timid ikweb ee dalka faransiiska embebe ma uusan codsanin in la siiyo lambarka tobanaad balse waxay ahayd go-aan ka yimid maamulka kooxda si ay ugu muujiyaan ixtiraamka ay u hayaan sumcadda ganacsi uu leeyahay weeraryahanka reer faransa xilciyaareedkiisii ugu horeeyey ee real madrid embebe wuxuu xiranaa lambarka sagaalaad hase yeeshee kadib markii luuk motri ka tagay kooxda lambarka tobanaad ayaa noqday mid bannaan taasoo sahashay embebe inuu xirto sidoo kale warbixintu waxay xustay in real madrid ay lambarka sagaalaad u diyaarinayso idrig weeraryahanka da-da yar ee reer baraasiil taasoo muddo dheer guriyoonayay inuu xirto fanaanadaasi caanka ee kooxda guudahaan xubintaasi cayaaraha ayaa warkaas waxnimo guud ahaan ugu dambeysay tan intaa ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo